الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله توفيقا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaalo lagu dilay ku dhowaad koob iyo toban murtadiin ah oo galabta ka kala dhacay wilaayaadka jubbooyinka iyo hiiraan faahfaahin ayaan idinkaga haynaa munaasabad ka dhacday deegaanka kunye barrow oo beesha tuunni ay ku caleemo saaratay suldaanka guud ee beeshaasi maxaan ka ognahay raadadka ka dhasha inaad raacraacdo ceebaha walaalkaaga muslimka ah iyo fasaadka ay ku reebto uquwada iimaaniga ah waxaad ku maqli doontaan xalqada koobiyo kontonaad ee taxanaha aan ku faaqidno arrimaha fasahaadiya uquwada iimaaniga ah qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey gaalada yahuudda oo maanta ka dhacay magaalada qudus waxaa kaloo dhegaysan doontaan khudbad uu shirweynihii nuuqabada ka jeediyey malaaqa beesha jaron xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno ciidamada mujaahidiintu waxay galabta dagaal ku qaadeen maleeshiyaad bangaraaf ah oo kasoo baxay magaalada kismaayo dagaalkan waxa uu si gaar ah uga dhacay tuulo lagu magacaabo tuulada yaaqbishaar oo hoos tagta deegaanka cabdala biroole ee duleedka kismaayo afar ka tirsan murtadiinta bangaraafta ayaa lagu dilay dagaalkaasi sideed kalena waa lagu dhaawacay gaari cabdibila ah oo ay wateenna waxyeelo xogan ayaa gaartay dhanka kale dagaallo dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada ayaa galabta waxay ka dhaceen duleedka deegaanka tardo ee wilaayada hiiraan dagaaladaasi waxaa lagu dilay toddoba murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay tiro intaa ka badan murtadiintii dagaaladaasi lagu dhaawacay waxaa ka mid ahaa horjooga macwiisley ah kaasoo lagu magacaabo cusmaan goodax shiilaabo oo dhaawac garaab ah uu kasoo gaaray dagaalkii galabta ka dhacay duleedka deegaanka tardo waa hagaag barnaamijka faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa maxaan ka ognahay raadadka ka dhasha inaad raacraacdo ceebaha walaalkaaga muslimka ah iyo fasaadka ay ku reebto uquwada iimaaniga ah haddaba kusoo dhowaada xalqada koob iyo kontonaad ee taxanaha aan ku faaqidno arrimaha fasahaadiya walaaltinimada ka dhexaysa muslimiinta xalaqaadkan waxay noo soo jeediyey sheekheena sheekh cazaam abu yaxya xafidahullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد waxaynu ku dhaajirnay mufsidaatuluquwa xalay waxaynu ka warannay shamaatada iyo wiirsiga iyo siday quwada u fasaadiso qofkana aakhiradiisa ay u baabiiso caawa insha allahu tacaalaa qodobka qeybtiisa labaad oo ah tacyiirka iyo aabeynta ayaynu iskortaagi doonaa atacyiir markii la tacriifinayo waxa weeyaan qofkan wax eebeynayaa inuu qofka kale ceebta uu leeyahay uu sheego meeshuu yiinta ka leeyahayna uu wariyo ceebihiisana dadka uu soo bandhigo wuxuu ugu soo bandhigaana ay tahay dadku inay ka cararaan oo ay ka yacaan ama wuxuu ugu soo bandhiga waxa weeyaan isaga ayuu ku dhibaya idinka carar mayse laakiin isaga ayuu ku dhibaya ama wuxuu ugu soo bandhiga waxa weeyaan colaad iyo xiqdi isaga calooshiisa ku jira ayaa riixaya oo hagaaya ama wuxuu ka baqayaaba masalan inuu boos ku ciriiriyo ayuu ka baqaya maal bay wada leeyihiin oo wada ganacsato marka wuxuu rabaa maadaamuu ninkani ganacsado yahay hantina uu leeyahay suuqana la wada joogo in suuqa saaro ayuu rabaa ama waa wada madaxo madaxtinimada ayuu rabaa inuu meesha ka riixdo ayuu rabaa ama waa laba culimo ah marka wuxuu rabaa kursiga inuu ka riixdo ayuu rabaa magaalo isaga sheekh uu ka noqdo kan kalena uu noqdo nin meesha ka baxa uu noqdo ayuu rabaa wuxuu isku dayaya markaa ceebaha uu qofkani leeyahay inuu soo banaandhigo ayuu isku dayaya taa markuu isku dayay marka waxay keensanaysaa hadhow in dadka qaarkood oo tun ay ku reebto ayay keensanaysaa amaba laga yaabo dee warxumi dugsi ma fadhiistee soomaali hore u mahmaade in warkii intuu baaho wax markaa xalliya oo daaweeye la waayo ayaa dhacaysa qofka hadduu markaa warkii xumaa ee laga faafiyey suuqa uu galo waxaa laga yaabaa dad fara badan oon aqoonin oo wanaagiisa aan arag laga yaabo wejigiisa xataa inaanay aqoonin ayaa waxaa dhacaysa inay iskala coloobaan ayaa dhacaysa oo markii hebel la yidhaahdo hebel lasoo hadal qaado ayaa wuxuu leeyahay kaas miya iga dhaafuu ley macnaa balaa laga sheegayay xumaan baa laga sheegay yaa kaaga warramay sheekh hebel baa iga warramay waa nin la aaminsan yahay oo magac culimaa wata weeyaan nin baa iska ganacsanaya markaasaad is leedahay qofkaa wax ka iibso aas leedahay nin kalea ku yimana wuxuu leeyahy ninkaas ha isugu dhowaanan dukaankiisana ha iskugu gelin ninkaasi sidiisaba nin macmiil le maaha nin qofka soo xaroo soo gala dukaankiisa sharaf u hayana haba yaraatee maaha waxbaa isaga khasaarinayna dad kale raadso waxaa laga yaabaa nin kale oo amiirah ama maqmuuqda ama ummadda dhexdeeda magac ku leh ogaas ah suldaan ah iyo wax la mida ayaa laga yaaba inay baahi kaa gasho mid kale wuxuu ku leeyahy maxay ninka waxbaa laga sheegaaye iska dhaaf ayuu ku leeyahay taasi waxay keenaysaa marka in dadkiiba ay noqdaan dad uquwadoodii ay fasaado iyada oo xaqaa'iq lagu dhisayna haba yaraatee aysan jirin qofkii taas looga taakeli waayena oo dadka muslimiinta ah inuu ceebahooda dabagal looga taakeli waayana aakhirka isaga ayaa marka dambe fadiixoobaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ceebo uu leeyahay ayuu bannaanka uu soo dhigaya maxaa keenaya waxaa keenaya waxa weeyaan qof kasta oo bili'aadana wuxuu leeyahay ceeb ku filan ayuu leeyay geed walba in gubtaa oy hoos taallaa ayuu soomaalidu ku mahmaadaa marka qofkani wuxuu ku nool yahay oo ku asturan yahay waxa weeyaan bikanafillaah allah baa tabaaraka wa tacaala asturaaya allah baa tabaaraka wa tacaala ceebtaada qarinaya laakiin macnaheedu maaha markaa dadka ceebahooda aad sheegaysid oo aad ceebaynaysid in adigu ceeb la-aan tahay maaha qofka lagu yaqaano wanaagga allahna tabaaraka wa tacaala agtiisa qiimo kulana waxa weeya waa qofka isagu ceebtiisa ku mashquula oo ceebta uu leeyahay ku mashquula oo kaga mashquula ceebaha dadka kale kaga mashquula laakiin qofku hadduu noqdo qof dadka ceebahooda ku mashquula ceebtiisa waxay noqonaysaa miduu ka mashquulay ayay noqonaysaa waa liidnaan weeyaan aakhirkana allah tabaaraka wa tacala wuxuu ku itixaamayaa in ceebtiisa bannaanka lasoo dhigo ayuu ku imtixaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy yaa macshara man aslama bilisaani walam yufdi aliimaanu ilaa qalbi laa tu'du lmuslimiin walaa tucayiruuhum walaa tattabicu cawraatihim faina man tatabaca cawraata akhiihi lmuslim tatabaca allahu cawratah waman tatabaca allahu cawratahu yafdaxu walow fii jawfi raxlih wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay dadka carabka ilaahay ka rumeeyey ee qalbigooda iimaanku aanu u degino muslimiinta ha dhibina hana aabaynina cawraadkoodana ha dabagelina qofka walaalkiisa muslimkaa ceebtiisa dabagalana ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ceebtiisa dabagelaya qofkii ilaahay ceebtiisa uu dabagalana allah tabaaraka wa tacaala wuu fadeexaynayaa xataa rarkiisa bartanka ugu jiro gurigiisa weligii soo dhaafin ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ceebtiisa bannaanka u soo saaraya marka maxay keensanaysaa in dadka walaalaha dhibaatada iyo xumaanta yaree ka dhacda lagu ceebayo waxay keensanaysaa adiguna inaad fadeexadowdid ukhwadina ay fasaado ayay keensanaysaa waa in dadka muslimiinta marka ay ka digtoonaadaan weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ceebaheenna ha qariyo allah tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inaanna fadeexaynin fi dunyaa walaa fi laakhira subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta استغفرك واتوب اليك أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ waa hagaag barnaamijka faafareebka ayaanu ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka iyo walaalkeena suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday guri uu degmada baraawi uu ka degan yahay murtad kaldaan oo ah taliyaha booliska ee degmadaasi waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay askari istaaf u ahaa taliyaha kacaasoo lagu magacaabo jarfay dhaawiciisuna waa mid culus isla shabeellada hoose galabta mujaahidiinta waxay deegaanka xaawo cabdi ee duleedka muqdisho ay qarax kula beegsadeen saraakiil miinabaarayaal ah oo ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta wilaayada bay ciidamada mujaahidiinta maanta waxay dagaal ay ku qaadeen isbaarada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka daynuunay maleeshiyaadka riddada ayaana kala cararay markii rasaastu ay ku bilaabatay jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta waxay galabta dagaal culus ay ku qaadeen fariisinka riddada ee deegaanka buunda daariq ee duleedka kismaayo dagaalku waxaa ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah oo ahaa sargaal tariyo horin ah kaas oo lagu magacaabo baariyow toogasho wadareed khasaare kala duwan dhalisay ayaa mar kale laga soo calaamadeeyey waddanka maraykanka taasoo dhimasho io dhaawac ay ku noqdeen in ka badan toban qof oo ameerikaan ah toogashadan ayaa si gaar ah kaga dhacday goob dadka ay ku dukaamaystaan oo ku taalla gobolka virginiya waxaana la xaqiijiyey inay dhinteen ugu yaraan toban qof oo ameerikaan ah halka qofka weerarka geystay uu ku dhintay goobta sida ay warinayaan saraakiisha booliska dhacdo xanuun badan oo orkutaallo reebtay ayaa laga soo sheegayaa deegaanka garasballey ee dhacaduleedka magaalada muqdisho kadib markii mid ka mid ah maleeshiyaadka dowladda riddada uu fal kufsi ah kula kacay hooyo xaamilo ahayd hooyada uu kufsiga u geystay askarigana murtadka ah ayaa waxay dhashay sagaal carruur ah wuxuuna u geystay jirdil xoogan iyadoo taasi ay u sii dheer tahay in markii uu kufsaday kadib uu ka qaatay lacaga madax furasho ah lama wiil aan dhali iyo aniyaa ahayni labada wiil waa igu soo rooreen qoryaa lagu furi aniguna waa i afduubti waxaa igeeyey kaalkaal duurkiisa igeeyey oo la dhahaya maashi caashe hamari horteed aa igeey kaalkaal duurki duur duuraha kaalkaala igeey baydhowyareey eenaa waa i baabaari daheb waa kaaraadiyaa bay dhahay daheb waa igu waaye waa isoo garaa'i waa isoo garaa'i waa ijiidi waa imarjii waa ijiidi waa igaraa'i waa igaraa'i waa igaraa'i wadadiira waa ku baxay laba gandaala kor iiba gamay anagoo garguurina miir doonsan aa guridadoo iski iski guriyaa gali guri walaal ah guri waa idiideen guri kalena waa iska dhex tuuri waa leegu furi meeshiiyaa biyaha lebisiyi meeshiiyaa leebisoo dhaweey anoo dhulkan ah dhulkanan ilibijiidi aa sagaal maraa i kufsadi siili raba ii kufsadi siiga qaba hooyadaani tacadiga loo geystay oo hadlayey ayaa ka warbixiyey qaabkii wax u dhaceen iyo lacagihii madax furashada ahaa ee laga qaatay wuxuuna ka mid yahay muruqmaalka ka shaqaysta degmada xamarweyne
alxamdulilaah kolleyba xaaskayga cabbaarkii dibna waxaa waxaa arkay taleefankeeda markii aan iga sii shiday sii wacay taleefankii waa ii dhacay waa ii dhacay waa waa laqa waayey cabbaarkii dib haddana waxaa arkay taleefankii oo oo sii damiyey taleefankii markii la sii damiyey markaasaa xabadda igu dhacda ani intii aaskay oo aaskay inaa u gacan gashay markaasay addaatay amarweynaa ka shaqaysaa ani gaarigacanaan riixana ninka markuu damiyey cabbaar kadib ma u arkay haddan ilaa afar saa shan saac markii la gaaray aa taleefankii caamana la shiday taleefankii markii la shiday markaasaa sii dhaxay war waa nooshahay laakiin xaddaad dilaa u dhahay naagtaadu waxaa ku xihan tahay haddii xaaskaada tahay toban doollara ku xihan tahay u dhahay kun shilling ma haysto ilmaha maanta wallaahi bilaahi sidii oo ka hirgeleen allah subxaana wa tacaala ii soo fasaxan dhahay kuuma soo fasaxayo u dhahay tan waa ku daysay ku quurso toban doolar bis maa hadda ugu quursanaa u dhahay markaasaa walaal ilaahay kheyr siiye toban doolar aa u soo deemiyey u tuuray tobankii markii aan u tuuray tan lacag maaha u dhahay niyow lacag ma aha lacag ku soo daro u dhahay maxaa ku soo daraa u dhahay saaxabo haddi leyna ee toban idhacda haddi toban kale ku soo daraayo maxay tahay adhahay saaxabo maxaa muslim lama saamiya adag intay ka imaatay adhahay saaxabo toban kalaa ugu daray oo deen ah ilaa hadda waa liigi leeyahay maanta ma shaqaysanin tobankiiaa ugu daray iska haweennimadaas markaasuu idhaxay taleefankii waa ku damiyey bisaa dhahay caamana labaatan doolarn waa la ii qaatay waa la jir dilay dhaca dilka iyo kutumashada cirdiga gabdhaha muslimaadka ah waa kuwa si joogtaha kaga dhaca deegaanada ay ka arramiyaan maamulada kufriga ah ee ka jira dalka waxaana falalka kufsiga ah had iyo jeer ku dhaqaaqa ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka dabadhilifyada ah ee murtadiinta tacadiyadaas ayaana dhibano u ah boqolaal ka mid ah dumarka muslimaadka ugu dambayntii khasaare kala duwan ayaa ka dhashay qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax oo lagu beegsaday xarumo laga raaco basaska oo ku yaala galbeedka magaalada qudus halkaas oo ay ku sugnaayeen dad yahuud ah ila wareedyo ka tirsan booliska yahuudda ayaa xaqiijiyey in qaraxa koowaad uu ka dhacay gudaha goob basaska laga raaco oo ku taalla galbeedka magaalada qudus halka qaraxa labaadna uu beegsaday xarun kale oo iyadana ku taalla galbeedka magaalada qudus warbaahinta ku hadasha afka yahuudda waxay xaqiijisay in qaraxyadaani isxigxigay uu ku dhintay hal qof oo yahuudi ah halka laba iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen dhaawacyada afar ka mid a ayuuna boolisku sheegay inay halis yihiin xubintii dhacdooyinkana waa naga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka ismaaciil salaad guuleed iyo qeybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa shirkii nuqabada ee wilaayaadka islaamiga ee dhowaan soo idlaaday nabadoonnadii khudbadaha ka jeediyey waxaa ka mid ahaa malaaqa beesha jaroon malaaq muxiyidiin cabdiraxmaan haddaba kusoo dhowaada khudbadaasi
كم طال اشتياقي لرؤية الأحباب وحب التلاقي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أولا إلهي ما الله ما هاد بالله ويرضى الله عين يا الله ما هنغان مجازهان أما صدنا بغين إن شاء عليه الصلاة والسلام لكن تتكن إن شورينه wanaaglan suub inka shukriin ilaahayna mun shukriya wanaba aanisha alayhi salaatu wasalaam ma in mahad nagaane alxarakatu shabaab walmujaahidiin yaan mahad nagaan runtii xaqiiqatan walwiin ya ilaahay sabab inka waali oo nicmo e oo muuqdan walan argaanin haadoogla jiraan مدي ولا قوبل أركن تري كور إلهي هني إنك نعمة حركة شباب المجاهدين ينا ما هنغان تاسكو بعد أضيع لغمات أما أغاسيو أما ملاغيا أما صلاة سلادين أو أن تنفراج دير الله كلمي ولا أن كل من كلي أتى إن إلهي كتاب شيء قرب سلمان ولا أن كل من أتى أو شرع إلهي لك ما ملو وأرن إذن قيمة بدون ودران كي إي فرحة داي ولا كوبا كورمية يدعن كفرح سنة بيان كان لحبهي ولا لكني آخر ياي نغيب قود شيخ إبراهيم شيخ علي ولو ناكتلن يا هاي unu ha ka talani bayaan un haskua faqniya walaakin nin akhriyay kaasaadka ay ahayn mayna garab surmaane ki korayna garab surugna anoo ka hadalaw kow wal ana ka hadalaw mas-uuliyad ana ka hadalaw gobolka bakool iyo ku kooy naqiibka guud haanga markaasa meelan kahay bakoola ku hadalay afkashaa ka hadalaw garab surugna ki culummadii ha ku bahay garab surugna haddii una noqobadii kusocodii boqol إن شاء الله بالله المولى ولا ننتلني مايك فضان مايك هلان ومعية الله مع إلهي من معنا أنا هلقو فضهاي إلهي كالمكو كراديان إلهي أنا جنكو كراديان إلهي أنا انكدو وادان dadkii noo horeeyeen sidii ilaahay aydinka ballanka adiyo ballankaasa haysan may ballanaa muslimiinta meeli unu ku jaran haddii unana reer bakool maatasinka bishaaryane majaraan wal maawusba ilaaraw majaraan oo galaha ta adeegsatay majaraan wal meelo ku hadlaa walatu ku jara male allahu akbar walama ku jara insha allah walama ku kooyi doonaan ilahay idin mishay dad muslimka gargaarama walkana lama ku kooyi doonaan ilahay idin mishay saasay alla ku rajeeyaan may lahaa mutu muslimiinta guud ahaan lahaa midnimo in la midoobo tafaruq war ha dhamay war ha aragay wali hayti soomaali wali hamarsi wali ogi mad magaagoo dhahan bi laakiin magan isbedelaan halin koo qabnaan may haay muslimima haysana saasma u ixwaani walaan wala haysnaa halmagu ma isbedelaw u n c lahaa eri s d m lahaa eri s b ama laha eri r r laha eri shuuciya laha aragi nooc walba laha aragay waa tafaruq ahaayeen ummatu muslimiinta may ballanaa mayna lahaa naftaynan lahaa muslimiintanan ka baaqay waactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu waleh wadikruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an ayadasan xasuusiye فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا جي قربك إسكا هاي سنان دينك إسلا الله دينك إلهي هنين ديجي أقوم سنان ما إلها من مدى سوال نين تراسي دينك هنين متكئنين والكل هدين بقى التفرق إيش التباه كتابك إلهي كده جنين لأن أمة المسلمين تساسان لها أو بري يفكنا كنولا لها أما بقول كنولا لها قاران رجلهم نهان لها أفوش أروك هذا وقاسيوها إلهي كتاب شركة بسيكا سوال نين ترأي والله may walaa yar tusaale ku biye yar limantan la eraaw madaxda sheegdaaw oo ha tusurug ama nabadoon sheegadoy ama ugaas sheegadoy ama culmo sheegadoy ay haayeen ay haayeen haayo eh kow haani araareed madaxan haayo kow lama haani culmada haayna walaha kuusi jareen oo muslimiinta iska diraayeen halku buraarugoy haayo eh ay la garab surugnay ay la garab istaagnay warsho ay la qaadanay diinka ha gaadeen dalka ha gaadeen gaalay la jaraan ummadu muslimiinta inku digaan haayo ee haani tiyoraasin kana fadahayaan jihaadka iniga jihaad garab surugn baankan oo ka jaray jihaadneen ilaahay diyaanshay inkadneen waqaatil mushrikiina kaafatan ilaahay lin leeytaas ilaahay ni cizeeye wal kala gaalan manoo gobaas ilaa gaalantan iyo degan oo gobaas bise un ma irhaanay ha lan warankaan gaal warka magalaw lan warankaan gaal he warka magalaw gaalada dhadan siineen wal dhammeeyey walaalada haysanan geeg جزاكم الله خيرا ما هي جبه جبه كلية دقرت تيدي أقرت أن تيدي مغوت إني سكو فيرنا ما يكون إذا قبائل جيل هذيك سداي أن ولا جاي قبائل والمغوت والقرص من إسك جرا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ waa hagaag barnaamijkeena faafreebka wararka ayaan ku guda jirnaa munaasabad ballaaran oo ka dhacda deegaanka kunye barrow ee shabeellada hoose ayaa beesha tunni waxa ay ku caleemo saaratay suldaanka guud ee beeshaas kaasoo lagu magacaabo suldaan maxamed cabdulqaadir ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan wa aakhiran waxaan u mahadnaqaynaa ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan kaloo u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran dhammaan marti sharafka ka soo qaybgalay xafladdaani ee ugu horreeyaan culummada jazaahum allahu khayran doorka ay ku lahaayeen ummaddana caddeeyey waxaan kaloo u mahadnaqaynaa nuqabada jazaahum allahu khayran ee meelo fofog ka yimi qaar ka yimi jubbooyinka iyo kuwa shabeellada hooseba waxaan kaloo u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran allaha barakeeyo ee waaliga jubbooyinka sheekh maxamed oo cabdallah xafladdan ina laga soo qayb galay jazaahu llahu khayran meel fogna ka yimi na soo ajiibay si walaalihiisa uga qayb qaato farxadda maanta ay farxaayaan caleemasaarka suldaanka ay caleemasaarnaayaan xaqiiqatan aad baan ugu mahad celinaynaa jazaahu llahu khayran waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa beesha reer tunni dhammaan culimmadeeda iyo akhyaarteeda iyo salaadiinteeda xafladdan quruxda badan soo agaasimay jazaahum allahu khayran wanaagga iyo martidii iyo soo dhoweyntii aad soo dhoweyseen ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro rag iyo dumarba leh jazaakum allahu khayran waxaa maanta farxad inoo ah inaan ka soo qayb galno xafladda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha tunni suldaan maxamed cabdu maxamed cabduqaadir waxaan rabaa dhowr kelimood inaan uga qayb qaato oo dhammaanteen dardaara inoo ah waxaa isweydiin mudan salaadiinta maxaa loo caleyma saaraa maxaa bulshada horteeda loo keenaa waxaa laga maarmaan ah maxaa laga rabaa suldaanka wax hor yaalla maxay tahay maxamed cabduqaadirka kugaar ma aha waa dhammaan salaadiinta ayay khusaysaa shaqooyinka hor yaalla salaadiinta maxay yihiin maxaa bulshada waxaa waya mas-uuliyadda ee ugu dhiibatay maxaa raayada loogu caqidayaa maxaa intaanoo juhdi loo bixinayaa waxyaalaha ugu horreeya ee laga rabo suldaanka uu ugu horreeya maxamed cabdiqaadir waa nashru dacwa fii awsaadi alqabiila inuu diintii ilaahay subxaana wa tacaala faafiyo uu ku faafiyo qabiilka dhexdiisa waxaa kaloo laga rabaa hor yaallo suldaanka iyo salaadiinta kaleba maadaama laga dhawaajiyey marxaladnan lagu jiro oo nicamka hadda sheekha maxamed cabdalla uu ka sheekeynayey duulaan lagu yahay ummadda inay ku booriyaan inay ka qayb qaataan halganka looga soo horjeedo cadowga ilaahi subxaana wa tacaala waa waajib saaran maxaa yeelay ummad naqiib kasta ee la dooranaayo markuu ummadda horteeda soo istaago waxyaalaha uu ballanqaado waxaa wayaan kitaabka ilaahi subxana wa tacaala diinta dadka inuu ku hogaaminayo soosas ma ah difaacitaankeedana waxaa la rabaa dadka inuu ku booriyo inay dhiig u daadiyaan cidda duulaanku ay dhiiggooda inay daadiyaan dhiiggooda inay huraan ay u daadiyaan diinta ilaahi subxana wa tacaala ayaa laga rabaa waxyaalaha laga rabo suldaanka waxaa ka mid ah xaqiiqatan wax badanna laga arkay horumar badanna laga gaaray waa fatxu macaahidi sharciya macaahid inuu u furo beesha hadday noqon lahayd macallimiinta deegaanka oo la tababaro oo muddo la xareeyo sida qabaa'ilada qaar ay sameeyaan hadday ahaan lahayd da'yarta ay soo kacayso oo diinta ilahi tacala la baro dad badanaa maanta waxaa jahli ku sugan waxyaalaha laga rabo beelaha ama salaadiinta si guud waxaa ka mid ah ee hor yaallo maadaama marxaladdeena a taagannahay mawaaqiftooda inay caddeeyaan reer tunni jazaahum allahu khayran waan ugu mahadnaqaynaa horenima u caddeeyeen waxaa la rabaa xaalad kasta iyo mowqif kastoo la taagan yahay beelaha inay mowqifkooda caddeeyaan marxaladda maanta taagan reer tunni waa caddeeyeen xaqiiqatan wayna ka dhabeeyeen maalmo ka hor waxay wareejiyeen xoolay mujaahidiinta ku wareejiyeen naf iyo maalna way ballan qaadeen inay ku kara taagan yihiin waxaa la rabaa insha allahu tacaala xaalad kastoo taagan iyo duulaan kastoo shareecada islaamka duulaan gaalo ku soo qaado qabaa'ilka waxaa la rabaa mawaaqiftooda inay caddeeyaan waxaa kale laga rabaa salaadiinta si guud oo ugu horreeya maxamed cabduqaadir inuu la shaqeeyo wilaayada islaamiga ah ee u adeegaysa difaacitaanka diinta oo hogaamiyo uu gaarsiiyo meelaha waxa weeyaan meesha ee degto ee wilaayada aysan gaarin inuu gaarsiiya la rabaa waxaa kaloo laga rabaa jazaahu llahu khayran allaha barakeeyo sheekh maxamed cabdiqaadir inuu mideeyo beesha oo kelimatu tawxiid hoosteeda uu ku mideeyo waxyaalaha horyaalla ay ka mid tahay waxyaalaha horyaalla waxaa ka mid ah jazaahu llahu khayran ummaddiisa iyo beeshiisa inuu ugu digo waxa la yidhahda casabatu ljaahiliya waxaa foolxumo ah inaan taagnaana meeshaan shalay taagneen shalay meeshaan taagneen soomaali qabaai qabiil ay isu diri jirta waay hore soo ma meesha shalay aan taagneen maanta inaan taagannahay nin baa nin dilaayo waxaa leeyahay reer hebel ayaa dilay dembigii ninkii laguma gaar yeelayo waxyaalaha mugta caadaadkaas xun inaan jarnaa rabnaa dadka muslimiinta maanta waa walaalo kitaabka ilahi tacala ku walaalowni xoolihii ka soo guuray ee ka soo naqraacay kii etoobiya halkaan daaqaya sanadka hore oo odayaasha iyo qabaa'ilada ay markhaati ka yihiin sidoo kale martidii xafladaasi ku sugnayd ee ka hadasha waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayadii islaamiga jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أولا waxaan u mahadnaqayaa allah subxaanaه wa tacaala mahadda alle kadib waxaan u mahadnaqayaa beelweynta shangamaas beesha tunni nabadoonnadeeda salaadiinteeda aqoon-yahankeeda culimmadeeda rag iyo dumar dhammaan intii meeshaan ka soo qayb gashay waxaan kaloo u mahadnaqayaa suldaanka guud ee beesha tunni ee maantay halkan lagu caleema saarayo waxaan kaloo mahadda alle kadib u mahadnaqayaa maamulka wilaayada shabeellada hoose heer degmo iyo heer gobolba waxaan kaloo insha allahu tacaala aan u mahadnaqayaa munaasabaddan qaaliga nuqabada wilaayada shabeellada hoose culummada iyo dhammaan marti sharafka ka soo qayb galay munaasabaddan qaaligaah walaalada iclaamkana si gooniya ayaan ayagana aan ugu hambalyeenaya aan leeyahay dhammaan jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo intaas kadib maantay aad iyo aad baan u faraxsanahay farxaddaas munaasabaddan waxaa iisii dheer dad badan oo aan waxa weeyaan muddo aan kala maqnayn oo run ahaantii maanta halkan aan ku kulannay dad u dhashay beesha tunni haddii noqon lahaayeen oo baraawa iigu dambeysay qaarkood iyo nuqabadii wilaayada shabeellada hoose iyo culimmadii iyo dad badan oo waxgarada iyo dhallinyaro badan muddo badan baan halkan isla joogi jirnaan u filaya dhammaan farxaddaas aad baan u dareemayaa farxadda kale aan dareemayo waa doorashada suldaanka guud ee beesha shangamaas dhammaan bulsho weynta degta beesha tunni ee jubbooyinka iyo shabeellada hoose iyo gobollada kale iyo baay iyo inta kaleba suldaan buu u yahay aad baan u soo dhowaynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sida qiimaha leh ee waxa weeyaan wanaagga uu ku jiro ay beesha tunni u dooratay suldaankeeda oo juhuudda intaan la-eg lagu baxshay xafladdan qiimaha leh oo aad iyo aad u qurux badan iyo sida loo karaameeyey aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maamulka wilaayada shabeellada hoose khayr allaha siiyo ayaguna waxa weeyaan dadaal badan sameeyey juhdi badanna waxa weeye ku bixiyey khayr allaha siiyo ayagana waan u mahadnaqayaa allahu akbar beeshu waxaan isleeyahay waa beel aad iyo aad u ballaaran waxay degaan wilaayada baay iyo wilaayada shabeellada hoose iyo jubbooyinka intaba waa ay degtaa beeshu gacan badan bay mujaahidiinta u fidiyeen dhulka maanta lagu shaqaynayo beesha ayaa bixisay allahu akbar hadday noqon lahayd isbitaal hadday noqon lahayd jaamacado hadday noqon lahayd goob walba oo lagu shaqaynayo beesha tunni odayaashooda ayaa baxshay allahu akbar marka insha allahu tacaala waxaan ku soo gebagabaynayaa naqiibka ama suldaanka guud ee beesha tunni suldaanku shabeellada hoose keliya uma ahaa micnaha suldaan waa waa suldaanka guud baa la yidhi annaga haddaan nahay reer jubbooyinkana waxa weye suldaankanagi weeyaan waan ka qayb qaadanay caleemisaarkiisa dhammaan wilaayaadka kalena way ka qayb qaateen waxaan isleenahay insha allahu tacaala laakiin haddee waxa weeyaan xaruntiibaa waxay noqotay shabeellada hoose xaruntii insha allahu tacaala waxaan waxaan rabnaa insha allahu tacaala si walba iyo wanaag walba iyo dhan walba inuu u shaqeeyo intaa kadib waxaa halkaas isaguna ka hadlay suldaanka cusub ee beesha tunni suldaan maxamed cabdulqaadir bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما هذا ودن إلهي أسقناتي ما هاد بالله إدمات بأن لهين ما هاد ألا مسو كوبي كرنا هدي واترنينا أن دهنا مسو كوبي كرنا ما هاد ألا كدب وحان أم هاد علينا xarakatu shabaab almujaahidiin oo ugu horeeyo amiirka bariga afrika abuu cubayda xafidahullah waxaan kaloon u mahad celinaynaa walaayada shabeellada hoose oo ka dhacayo shirkan iyo xafladdan iyo caleemasaarkan juhdiga ay bixisay shaqada ay nala shaqaysay dadaalka ay bixisay aada iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa oo ugu horeeyo waaliga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan xafidahullah waxaan kaloon u mahad celinaynaa walaayada jubbooyinka gaar ahaan waaliga jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla oo nagala soo qayb galay xafladdan oo aan ku casunnay na soo ajiibay waxaan leenahay miisaankaaga allaha kuu saaro waxaan kaloon u mahad celinayaa ka soo qaybgalayaasha shirka oo ay ugu horeeyaan culamaa udiinka culimmadeenna rabbaaniyiinta ah waxaan leenahay jazaakum allahu khayr waxaan kaloon u mahad celinaynaa nuqubada shabeellada hoose guud ahaan oo aan xafladdan ku casunnay oo na soo ajiibtay waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayr waxaan kaloon u mahad celinaynaa dhammaan waxgaradka salaadiinta nuqubada dhallinyarada haweenka beesha tunni toddoba tol iyo toore oo meelihii ay degayeen oo dhan isaga yimid hadday ahaan lahayd banaadir hadday ahaan lahayd jubbooyinka hadday ahaan lahayd shabeellada hoose iyo nawaaxigeeda oo dhan waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayr waxaan kaloon idinka mahad celinaynaa juhdiga aada bixiseen beesha reer tunni toddoba tol iyo toore oo aada u dhabar adeegteen inaad suldaan guud samaysataan caleema saarataan doorataan waan idinkaga mahad celinaynaa doorashadii aada i doorateen iyo caleemasaarkii aada i caleema saarteen waa idinka aqbalay waana idinka ajiibay waxaan ilaahay ka baryayaa xil culus ayaa la ii dhiibay inuu xili xilkaas ilaahay ila qaado garabkayga ilaahay galo idinkana soomaalidu waxay tidhaahdaa far keliya fool ma dhaqdo faaray bixisaa haddaad i garab istaagi weysaan oo garab i gacal ii noqon weydaan waxba keligay ma qaban karo waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad garab i gacal ii noqotaan i garab istaagtaan xilka ila qaadaan intii aan ku suganahay wanaagga sharciga ah haddii aan ka leexdo inaad waxaa la idinka baahan yahay seef igu toosisaan waxaan kaloon halkan ka caddaynayaa doorashadii aada i doorateen oo ii doorateen inaan kitaabka ilaahay idinku maamulo horena aad idinka ballan qaaday haddana waxaan ballan qaadayaa mar labaad iyo mar saddexaad ilaahayna markhaati uu ka yahay in aan kitaabka ilaahay idinku hoggaamiyo waxaan kaloon idinka codsanayaa kitaabka ilaahay sidaan hore ugu ballannay ballantii inay idinka fusho kitaabkaas aan difaacno ku dhaqanno aan baranno aan u dhimanno aan difaacno aan u jihaatanno murtad iyo gaalo i gaalo racba sidaan u ballannay baraa inaan ka qaadanno waxaan ku ballannay mujaahidiinta inaan dhinacayna looga soo dhacaynin ballantii inay naga fusho ballantii inay naga fusho wax badanna waa idinka arkay waadna fuliseen waxaa la rabaa in markaan ficil aan ku darno jihaadka aan aadno baraw aan gaalada ka xurayno meesha ugu horreysa waa baraw baraw inaan gaalada ka xurayno
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى